bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa inaan t v-ga uga waramo shirkii golaha xukuumadda dowladda puntland sagaalaatanka sebtembar oo maanta sidii caadada ahayd ka qabsoomay madaxtooyda dowladda puntland shirkaa waxaa looga hadlay oo ugu weynaa arrimaha ammaanka puntland wakhtiga doorashada iyo weli wakhtiyadan lagu jira xasaasiga ahaa ee kala guurka soomaaliya in ay puntland iyo shacabkeedu la socdaan mar kasta amnigooda iyo dalkooda iyo waxyaalaha dhaqdhaqaaqa ee ka jira puntland amnigeeda guud isla markaana shacabku ka feejignaadaan lana socdaan dhibaato kasta dhibaatayn kasta oo suurtagal noqon kadha waxaa kaloo goluhu aad uga dheeraaday oo laga hadlay soo xulidda aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay goluhu sheegeen inaysan ergada iyo ismada puntlandba ay ku boorinayaan inay usoo xulaan puntland dad mateli kara isla markaana aysan u sinaan karin puntland dadkii shalay horumarkeeda iyo wanaaggeeda ka shaqaynayey iyo kuwii dibindaabyadeeda iyo logooyada puntland ka shaqaynayay wakhtiyada ay xilalka qabteen iyo wakhtiyada ay meelaha kaleba kala jireen saas awgeedna shacabka puntland waxaa lagu wacyigelinayaa ergadooda iyo isimadooduba inay soo xushaan dad ay aamini karaan maadaama horay puntland ay og tahay shacabkeedu lana socdaan dad badan oo puntland magaceeda wax ku hela inay ka shaqeeyeen logooyadeeda golaha xukuumadda arrinkaa waxay uga direen fariin cad ergada iyo isimaduba inay keenaan xildhibaano u qalma puntland iyo soomaaliyaba waxaa kaloo laga hadlay xeerka xuquuqda caruurta puntland oo xeerkaas ah xeer lagu ilaalinayo caruurta islamarkaana lagu dhiirigelinayo qaabka dhaqan celin suuban loogu samayn laha ilmaha afariy toban jirka iyo wixii ka yar ah iyo sida haddii ay dembi galaan maxkamadaha la saaraya nooc ay yihiin oo aad loogu dheeraaday xeerkaas oo xeer aad u qiimo badan ah waxaa kaloo warbixin laga dhegaystay wasaaradda arrimaha gudaha muxuu ahaa oo loo sheegay golo xukuumaddu u sheegeen inay caddayso canshuurta horumarinta degmooyinka sababta u baxday qaabkeeda toddoba degmo oo puntland ka mid a ayaa canshuurtaa laga qaadaa canshuurtaa qaada toddobada degmo ayaa baarlamaanku golaha xukuumadda maanta u yeeray waxaana ka mid ah degmooyinka garoowe iyo qardho dangaroyo iyo waaciyo buurtinle iyo carmo degmooyinkaasna waxaa maanta ay ka sheegeen golaha hortiisa qaabka ay lacagta ku maamulaan iyo canshuurahaas waxaa kaloo madaxweynuhu maanta uga warramay golaha xukuumadda inay wada shaqaynta dowladda dhexdeeda iyo xog iswadaarsiga iyo xogaha dowladda intaba la ilaaliyo si wada jirana iyo oo mas-uuliyadna loo wada shaqeeyo arrimahaas waa arrimihii ugu waaweynaa oo maanta golaha xukuumadda dowladda puntland ay uga hadleen shirkoodii maanta waana mahadsantihin